إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan weeraro iyo qaraxay ku dhinteen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo askarta maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen magaalooyinka baydhabo iyo qansax dheere ee gobolka baay waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin shabeellaha hoose diyaarad milatari ayaa ku burburtay gudaha waddanka maraykanka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan ayaa tiro xoola geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadaas indheergaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa la dardaarmay ciidamo horay daacad ugu ahaa shisheeyaha oo iminka dowlad diini ah loo soo gebagabeeyey kadib markii ay isku soo dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad ayaa dhintay kuwo kalena way dhaawacmeen kadib isbuurasho ka dhacday afaafka hore ee qunsuliyadda bakistaan ay ku leedahay waddanka afghanistaan warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaaday isagoo dhammaystiran weeraro iyo qaraxay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin weeraro lagu qaaday saldhigyo askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen magaalooyinka baydhabo iyo qansax dheere waxaa soo gudbinaya cabdisamed cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddaan ku horumarno gobolka jubbada hoose gaar ahaan duuladka kismaayo waxaa shalay iyo xalay ka dhacay weeraro toos ah iyo qaraxyo lala egtay ciidamada maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe weerarka ayaa lagu qaaday saldhigga baarsanguune ee duleedka kismaayo halkaas oo la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey askarta maamulka jubbaland sidoo kale qarax halkaas lagula egtay kolonyo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa ka dhashay khasaaro culus inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku dhintay afar askari oo uu midkood yahay sargaal saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen dhaawacyada askarta ayaa loo qaaday magaalada kismaayo balse ilaa lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in qaarkood ay garaab noqdeen sababo ku aadan safarkii kismaayo oo ku cuslaaday maadaama laga cabsi qabo weeraro dhabagal ah oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaraxan ay afarta askari ku dhinteen ayaa imaanaya xili shalay barqadii duleedka kismaayo ay mujaahidiintu ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa maamulka jubbaland qorigii iyo sidoo kale booshkii oo watayna ay ka qaateen dhanka gobolka baay isna waxaa ka dhacay weerar kala duwan oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya itoobiyaanka meelaha la weeraray waxaa ka mid ah degmada qansax dheere waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay la wareegaan saldhigga magaalada ay ka degan yihiin askarta maamulka koonfur galbeed ee uu madaxda u yahay cabdicasiis laftagareen sidoo kale bar kontarool oo laga galo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayay mujaahidiintu weerareen kontaroolka ayaa xiga dhanka deegaanka gaduud shabeelow halkaasna dagaal culus ayaa ka dhacay welina faahfaahin dhammaystiran lagama helin dhanka gobolka shabeellaha hoose isna xalay wuxuu martigeliyey dagaallo saf ballaaran ah oo lagu qaaday shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ilaa saddex goobood oo ay ciidamada dowladda federaalk ka samaysteen magaalada janaale ayaa la weeraray isla janaale shisheeyahana waa lagu weeraray askarta shisheeye gaar ahaan kuwa kasoo duulay dalka uganda iyaguna xalay waxaa lagu weeraray xero ciidanna oo ay ka samaysteen inta u dhexaysa ambareysa iyo baraawe ee gobolkaas degmada awdhegle ee shabeellaha hoose iyadana waxaa ka dhacay weerar ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada dowladda federaalk ee la shaqeeya shisheeyaha isku soo wada duub oo howlgalladan ka kala dhacay gobolada bay shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada hoose ayaa ka dhigan guulo la taaban karo oo ay mujaahidiinta gaareen wax ka yar afar iyo labaatan saacadooda golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan ayaa tiro xoolo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinayaa haashim cabdinaasir munaasabadan oo ka dhacday deegaanka ceelwarre ee wilaayada islaamiga hiiraan ayay golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamku ku wareejiyeen tiro xoolo geel ah oo nool oo loogu talagalay mujaahidiinta hiiraan munaasabada ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo lagu dhiirigelinayay halganka ay wadaan mujaahidiinta gaar ahaan kuwooda hiiraan ee guddoomay geela ilaa toban neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey mujaahidiinta waxayna odayaasha dhaqan ka sheegeen inay sii wadi doonaan maalka ay ku bixinayaan jidka allah nabadoon axmed cismaan cabdi oo ku magac dheer axmed jihaad oo ka tirsan golaha dhaqanka hiiraan ayaa munaasabadda hadalkaas ka sheegay xoolo waa iruurinay waana geynay mujaahidiinta inay ku raaxaystaan geelaas ad arkiisiin oo meesha fafadhiya oo kursaha waaweynna maanta inay ku nastaan geelaas ayaan ku wareejinnay annagoon kala soocnayn ee ah muslimiinta ree hiiraan toban halaad ayaan waxaan ku wareejinnay jabahaadka wilaayada hiiraan ku sugan ayaan ku wareejinnay insha allahu intaasna kuma ekee waa intaas waa hordhaci waana ku maqannahay waana garab istaagi doonnaa sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka hiiraan oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ay nafya maalba ay mujaahidiinta kala qayb qaadan doonaan halganka ay kula jiraan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa la shaqeeya sidaa darteed annaga haddaan nahay odayaasha ama nuqubada ee gobolka hiiraan waxaan wadnaa oo aan keennay geel oo toban neef ah annagaa keennay annagaa soo hadiyeynay waxaan u keennay walaalahayna mujaahidiinta oo gaalada naafaynayo sidaa darteed geelaas ad ujeeddaan meesha fadhiyo kurusku waa weyn waxaa u keennay in gaalada lagu laayo ragga gaalada laaynaya ay kuruskeeda ay ku quracdaan sidaa darteed waxaad ogaataan gaalada in laiska dhiciyo ma ogey inay gacmo horsi waxba ay ku lahayn insha allahu tabaaraka wa tacaala haddaan nahay odayaasha inaan gaalada aan iska dhicinaana diyaar u nahay walaalahayna waxaan la garab taagannahay naf iyo maal intaba ma ahan markii ugu horraysay oo mujaahidiinta al-shabaab la guddoonsiiyo xoolo nool balse beelo soomaaliyeed oo kaalin weyn ku leh halganka ka socda soomaaliya ee looga soo horjeedo shisheeyaha ayaa marar badan munaasabada ka dhacay walaayaadka qaar ciidamada mujaahidiinta lagu guddoonsiiyey nimcoolayda kala duwan oo ay soomaalidu caanka ku yihiin indheergaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa la dardaarmay ciidamo horay ugu daacad ahaa shisheeyaha oo iminka dowra diini ah loo soo gebagabeeyey kadib markii ay isku soo dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdulaahi yaasiin jaamac gobolka shabeellaha dhexe weli waxaa laga hadalayaa munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka kowthar oo hoostaga degmada aadan yabaal taas oo gebagebe u ahayd dowla diini ah oo loo soo gebagabeeyey toddobaiyo labaatan askari kuwaasoo wada shaqayn lalahaa dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay ciidamadan ayaa dowladda loo qabtay ka gadaal markay isu soo dhiibeen xarakada shabaabulmujaahidiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb gala munaasabadda waxayna muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin dowladda loo qabtay dhallinyaradan shisheeyaha la shaqaynayey islamarkaana ka tanansulay qorshihii qaldanaa ee marka hore ka dhaadhacay dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdulaahi axmed caraay wuxuu sheegay in askarta inay la gudboon tahay in ay dadka ka dambeeya u gudbiyaan faa'iidooyinka ay heleen tan iyo markay isu soo dhiibeen xarakada shabaabulmujaahidiin haddii laydadhaa ilma idin ka wateen waydin dilaayaan waxaad kala kulanteen raggi maalin kasto hilib iska cun ma adoon salaaddii kuu saxnayn oon qur'aan aqana qur'aan lagu wax ka raa sheega nimay habow nicmo mataqaan aad boogada gacanta ma gaysateen ogaada marka u sheega marka rag dadka idinka dambeeya oo cadow uu ku qooraaro oo shaydaanku duubsaday shaydaanka ina cadow ka dhigan inna shaydaana lakum caduwun fattakhud caduwa shaydaanku cadowga cadow qura ilaahayna dhahay moogta aayaddu qur-aanka wad yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran naftiinna iyo ahalkiinaba naar ka badbaadsaana la yidhi meel ahal isku ahayn qaraabo isku ahayn xaan kaloo sunna qaraabo xaan ku nah laa ilaaha ila allah maxamad rasuul afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha dhexe macalin moxamed ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in diinta islaamka la difaaco man taaba mina dembi kama laa dembi lahu nabigu sal alay wasalam qofkii dembi ka towba keena asoon dembi lahaynuu la mid yahay ilaahay baa naxariistaasna siistay towbadaasu waa soconaysaa intuu qofku ka dhuun yeeriyo marka addoomankii soo laabto jannada isla gala oo dembigooda ilaahay dhaafo kii horreeyey ilaahayna badbaadiyo diintana ku badbaadiyo allah idinka dhigo annagana allah naga dhigo kuwii idinku nacfiya oo safkii shala soo bannayseen safkii kaleeto bedelkiisi maanta waxaan isleeyahay maanta ee, raggii albaabkaas furi lahay oon sabab noogu naqa lahay inaad tiinaan rijayhaynaa qaar ka mid a ciidamada dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa goobta ka hadlay waan faraxsanahay si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay walaalahan muslimiintuna soo dhoweeyana aaday u mahadsan yihiin farxad aad u weyn ayaana dareemaynaa marka walaalahayna khayr badan allah siyaaleen diinku waa iftiin jahliguna waa madow yaha layidhi waxba uma jeedin ba indhaha wax naga naga dadnaayay ayaana laka wareejiyey magacayga muxudiin nuuraa layidhaha farcar ganawaa loo yaqaana halkan waxaan u imaaday kitaabka ilaahay inaan bartaan u imid wanaagaan ka soo doondhay inkastoo mar adag nala tegey allihii naga soo celiyaa mahadle wanaagaan u nimid waana ku barannoo saddex biloodaan u fadhinay haddana inaan sii siyaadinno shisheeyaha caddaanka iyo madowga leh ee soomaaliya ku soo duulay waxa uu u arkaa in soomaalida uu kaga guulaysan karo in iyaga qaarkood uu shaqaale ka dhigto islamarkaasina qaarka kale uu ku weeraro laakiinse qaar badan oo ka mid a dadka soomaaliyeed ayaa dhagartiisa fahmay waxayna go'aansadeen inaanay dib ula shaqayn ha yeeshee waxaa jira qolo weli asiga dabka u sida oo u daacad ah qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kuwaas kula dardaarmaya in ay ka tanasulaan qorshaha guracan ee ay qaateen diyaarad milatari ayaa ku burburtay gudaha waddanka maraykanka mar kale iyo haashim cabdinaasir milatariga maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaarad nuuca dagaalka ah ay ku dhacday gobolka californiya saacado uun kadib markii ay ka duushay garoon milatari oo ku yaala gobolkaas afhayeen u hadlay ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradda oo nuuceedu yahay f a ay ten e super hornet ay burburtay kadib markii ay dhulka ku soo dhacday iyadoo markii hore ka duushay saldhigga lemor oo ka mid ah saldhigyada ciidamada badda ee maraykanka duuliyaha diyaaradda ayaa la sheegay inuu ka badbaaday burburka diyaaradda kadib markii uu isku soo laalaadiyey baarashuudyada ay adeegsadaan ciidamada milatariga maraykanka waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal ay leeyihiin ciidamada maraykanka sida uu xaqiijiyey sargaalkan maraykanka ah ee u hadlay ciidamada maraykanka lama oga sababta rasmiga ah ee keentay burburka diyaaradda waxaana xilligaas ay ku guda jirtay howlo tababaro milatari ah markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa waxa isa soo taraya cabashada kalluumaysatada iyo odayaasha ku dhaqan dhulka uu ka arrimayo maamulka puntland kalluumaysatada iyo odayaashan ayaa ka cabanaya maraakiib shisheeye oo xaaluf daran ka wada deegaanada dhaca xeebaha ee ku yaala gobolka bari waxay sheegeen in degmooyinka gumbax iyo xaafuun ay maraakiibtan ka wadaan xaalufintan iyagoo sheegay in maraakiibtan ay rasaas ku fureen kalluumaysatada waxaanu halkan idinka sheegaynaa inay nagu hayaan maraakiibatan iyo dooyaha kafaraha badan oo badda soo galay deegaan baabiin inay nagu hayaan qalabkay naga dhammaysteen ilaah wadan beerka beelanay baddii aanu bixi weynay annagoo ah rag dad badeed oo badda ka shaqayso badda ku noolaan jiray waxay nagu hayaan fara kulul haddaanu nidhaahno aadno oo nidhaahno warheedhe waxbahaasaad nagu samayseen oo shabaagay baad naga qaateen jirifyadii baad naga qaadateen dabajeex baa dabadana loo qabtay waxaa weeye waanu dhibeen ee waxaa weeye naftii bay noo keeneen qaati bilahi baa ka taagnaaday haddana ku dhowaanoona naga fogaadana dabajeex qoryo waaweyn hub waaweyn bay nala dhaceen waana cayriyeen wax wax naga qabtana maana arag saameyn baddi waa dhameeyeen annaga waxba annaga waxaan qalabkaa badda dhigana waa naga qaataan waxna nooga waxna nooga keenaan
sidoo kale waxay sheegeen in maraakiibtan laga kala leeyahay waddamo badan waxayna intaasi ku dareen in dhibaatooyinka ay maraakiibtan geysteen ay ku nafwaayeen dad kalluumaysato ah waxaannu ka cabanaynaa dadku waxay ka shaqaystaan badda shaqadooda boqolkiiba sagaashan badda weeye baddina waxaa ka jira culays fara badan culayskaasoo ah jiriifiyo maraakiib iyo doonyo isugu jira oo meelo badan ka yimi oo qaybi masar ka timi oo qaybi eeraan ka timi oo qaybi yeman ka timi oo xaalif badan iyo dhibaato badan ku haya baddii intaa waxaa dheer gaadiidkii shaqaysanayey oo ay mareen oo dad ku dhintay iyo iyaga oo qalabkii ay ku shaqaysanayeen lagala tegey iyo iyagoo baddiba ka shaqaysan waayey oo xabad laga dhacay oo dhulkay ka shaqaysanayeen laga cayriyey dhibaatadaasay dhulka ku hayaaneen xeebaha ku yaala gobolka bari ayaa waxaa ku sugan maraakiib shisheeye oo fara badan kuwaasoo guranaya khayraadka ku jira badda xubinta ganacsigana intaas ay inoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dad ayaa dhintay kuwo kalena way dhaawacmeen kadib isbuurasho ka dhacday afaafka hore ee qunsuliyadda bakistan ay ku leedahay waddanka afghanistan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda afghanistan ayaa shaaciyey inay dhinteen shan iyo toban ruux oo ay ku jireen koow iyo toban oo haween ah dhimashadan ayaa timid kadib markii ay isbuurteen dad kumannaan ruux ah oo ku sugnaa fagaaro weyn oo ku yaalla afaafka hore ee qunsuliyadda bakistan ay ku leedahay waddanka afghanistan afhayeen u hadlay isbitaal maxalli ah ayaa sheegay in isbuurashadan ay timid kadib markii ay dadkan kumanaanka ah ay isku dayeen inay ka baxaan garoonka oo ku yaalla magaalada jalaalabaad ee caasimadda gobolka nanjahaar dadkan isbuurashada sameeyey ayaa waxaa tiradooda lagu sheegay saddex kun oo ruux kuwaas oo sugayay in la siiyo tigidyo ay ka qaadanayeen qunsuliyadda marka laga soo tago shan iyo tobankan qof ee dhintay oo ay koob iyo toban ka mid ah haween ahaayeen waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tobannaan ruux kuwaas oo badankood ahaa dad da ah warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa